بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وتبطل بوصول عين وإن قلت إلى جوفه عمدا وكذا سهوا أو جهلا بالتحريم إن كثرت عرفا لا إن قلت waxaan ku guda jirnaa baabu maa yufsidu الsalaata wamaa yukrahu fiiha wamaa yajibu waxyaabaha salaada fasahaadiya iyo waxyaabaha makruuha ah in la sameeyo salaada dhexdeeda iyo waxyaabaha waajibka in lala yimaado salaada dhexdeeda waxaana soo sheegnay baabkaani inuu saddexdaa qaybood ka kooban yahay saddexdan qaybood waxaan ku guda jirnay qaybtiisa hore oo ah waxyaabaha salaada fasahaadinaya oo salaada u keenaya inay burto waxyaabaha keeni kara waxyaabihii u dambeeyey ee aan qaadannana waxay ahaayeen uu sheikhu ka hadlay raximah ullah qofka haddii lafdi qur-aanka ka mida uu isticmaalo ma loo ictibaarinayaa kalaam maca annaas oo salaaddii ma ku buraysa mase kuma burayso sheekhu tafsiil uu geliyey raximah ullah hadduu iclaam ula jeedo ama uu ilaaq ula jeedo uu iska idlaaqo salaaddu way buraysaa buu yidhi labadaa xaaladood haddii uu tilaawo iyo qur-aan akhris keliya ula jeedo ama tilaawona uula jeedo iclaanna uugu hoos jiro labadaa xaaladoodna wuxuu yidhahda salaaddu buri mayso labada xaaladoodna salaada buri mayso man maxaa yeele kalaam loo ictibaarin maayo kalaamka salaada buriya kalaam oo dhan miya mase waa alkalaam maca annaas waa kalaam maca annaas ma aha kalaam oo dhan bal kalaamku waaba waajib fi salaa qur-aanka akhrintiisu waa kalaam faatixadu sawa ruknin min arkaani salaa ma qofkan waxaa la rabaa inuu akhriyo horaana waxaan u soo marnay qofka inuusan aamusi karin ama uusan qalbiga ka akhri karin iyo niyada ee laga rabo inuu ku dhawaaqo akhrinta faatixada waa kalaam markuu takbiirsanayuu leeyahay allahu akbar waa kalaam adkaarta uu la imaanayo fi اrukuuci wa fi اsujuud wa fi اlictidaal kulligood waa kalaam laakiin ma aha kalaam maca annaas waxa muxaramka ah ama salaada dhibaya waa kalaam maca annaas walidaalika sheikhu wuxuu noo soo kala qaaday haddaad qof u ducaynaysid tafsiir uu soo geliyo soo maa haddii qofkaasi uu yahay mukhaatab aada la hadlayso salaaddu way buraysaa laakiin hadduu qaa'ib yahay ma ahan qof aad la hadlaysa waa qof aad u ducaynayso salaaddu kaa buri mayso haddaad tidhahdo raximaka allah salaadaada waa ku buraysaa maxaa yeele qofka waa la khitaabta aad baa u ducaysa laakiin khitaab waay waa hadal aada la hadasho ama aad tidhahda assalaamu calayka ama assalaamu calaykum waa khitaab salaaddu waa kaaga buraysaa laakiin haddaad tidhahda allahuma arxam fulaanan waqfir lah salaadii ku buri mayso marka waxa salaada burinaya waa alkalaam maca annaas la hadalka dadka lala hadlayo ayaa salaada burinaya qaala raximah llah wa tabulu tabuludaani faacilkeedu waa asalaa ay watabطulu salaatu salaadu way buraysaa wey waxay ku buraysaa biwusuuli caynin cayn gaariddeeda oo caloosha ama gudaha ay gaarayso wa in qalad cayntaasu haba yaraatee gaariddeeda ilaa jawfihi calooshiisa ay gaarayso camdan si bareerana ay u gaarayso oo u qasda macnaha wakadaa sidaasoo kale sahwan haddii sahwi ahaan ay u gaarto aw jahlan biاtaxriimi ama asigoo ka jaahila taxriimka haddii ay gaarto inkasurad haddii ay badato curfan curfi aan hadday badato ayadana waa la midoo salaaddu way ku buraysaa laa in qallat maya buu yidhi haddii ay yaraato ay laa tabtulu salaatu salaada buri mayso in qallat haddii ay yaraato waxaa caynta caloosha gaaraysa hadday wax yar tahay sahwan aw jahlanna ay ku gaarto salaaddu buri mayso halkan sheikhu wuxuu ka hadlayaa alaklu fi اsalaa alaklu wاshurbu fi الsalaa in wax la cuno wax la cabo salaada dhexdeeda xukunkeedu waa maxay shiikha raximahullah waa kala qaaday wuxuu u kala qaaday in camdi uu qofka u cuno iyo inuu sahwi ama jahli u cuno hadduu camdan u cuno salaaddu way buraysaa waxaasi cuna uu cunaayo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan waa isku mid salaadduna way ku buraysaa haddii laakiin uu u cuno sahwi ama uu u cuno jahli waa la kala qaadayaa cuniddu hadday badan tahay salaaddu way buraysaa hadday yar tahayna salaadda buri mayso labadaas u kala qaaday waxaa marka loo kala qaadaya hadday badato curfan iyo haddii ay yaraato waxa loo kala qaadayo waa labada dambe waaye waa jahliga iyo sahwiga labadaa marku u cuno amaa camdi hadduu u cuno xataa hadday yar tahay salaadda way ku buraysaa alaklu washurbu fi salaa waa mamnuuc bilijmaac salaada dhexdeeda in wax lagu cuno ama wax lagu cabo waa arrin mamnuuca biاlijmaac qaala alimaam ibn اlmundir raximah اllah fii kitaabihi alishraaf calى madaahib اlculamaa wuxuu yihi ajmaca ahlu اlcilmi ajmaca ahlu اlcilmi على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض أن عليه الإعادة أن عليه الإعادة قال ابن قدامة رحمه الله انتهى كلام ابن المنذر هذا ابن المنذر وعد ماضي قال ابن قدامة في المغني فإن فعل ذلك في التطوع فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء وهو قول أكثر الفقهاء وروي عن ابن الزبير وروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع أنهما شربا في صلاة التطوع انتهى قال ابن المنذر لا يجوز الشرب في صلاة التطوع لا يجوز الشرب في صلاة التطوع ولا الفرض لا يجوز الشرب في صلاة التطوع ولا الفرض ولعل من يحكى عنه ذلك ولعل من يحكى عنه ذلك إنما فعل ذلك ساهيا ولعل من يحكى عنه ذلك إنما فعل ذلك ساهيا ويا ابن المنذر رحمه الله وحو يري أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب علماء waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofka tukanaya inay mamnuuc ka tahay min alakli washurbi cunidii cabid labada uma banaana waa ijmaac waajmaca kullu man naxfad canhu man naxfadu canhu min ahli اlcilm waxay kaloo isku waafaqeen buu yidhi cid walba oo aan wax ka xifdinay oo ahlulcilmiga ka mida waxay isku waafaqeen calaa ana man akala aw shariba fii salaati اlfardi qofkii cuna ama caba salaada fardiga ee waajibka dhexdeeda ana calayhi licaada qofkaasi dushiisa waxaa ahaaday soo celin waa inuu salaada ku soo celiyo ijmaacii hore wuxuu ahaa arrintan inay xaaraam tahay ijmaaca labaadna waa maxay inay salaadu baatilo tahay oo lagu soo celinayo qofkaa waxaa laga rabaa inuu ku soo celiyo waxaa kala duwan in la yidhahdo shaygani waa xaaraam iyo in la yidhaahdo salaaduu burinayaa laba xukun waayo tan hore waxay ku saabsaneen marka inuu xaaraam yahay ijmaacan labaadna wuxuu ku saabsan yahay inuu salaada burinayo alaklu washurbi fi salaa waa mubطil lisalaa salaaddu way ku buraysaa waxaana ku waajiba inuu salaadii ku soo celiyo qofkii wax cuna ama waxaba laakiin muxuu ku qeyday ijmaaca ibn اlmundir ya fii salaati اlfardi buu yidhi meesha muxuu ka saaray taطawuci buu ka saaray ibnu qudaama raximah اllah wuxuu yidhi fain facala dalika fi اtaطawuc hadduu arrinkaas sameeyo arrinka uu samaynayo waa maxa yacni hadduu cuno ama uu cabo fi اtaطawuc abطalahu cunidda iyo cabiddu salaadda way burinaysaa fi الصaxiixi min almadhab qowlka صaxiixa oo madhabka ka mida waa inay salaadda burinayso waana calى اlmashhuur min madhab اlxanaabila sida mashhuurkaa way riwaayad axmed laga wariyaa jirta ou leeyahay salaada taطawuca ku buri mayso laakiin madhabka xanaabilada sida mashhuurka waa inay ku burayso wa huwa qowlu akari اfuqahaabu waana qowl fuqahada badankood ay qabaan wa ruwiya can ibni zubayr wa saciid ibni jubayr annahumaa shariba fii salaati taطawuc ibnu zubayr waa cabdullahi ibnu zubayr iyo saciid ibnu jubayr waxaa labadooda laga soo naqliyey annahumaa sharibaa inay wax cabeen fii salaati taطawuci salaaddii sunnada ahayd dhexdeed inay wax cabeen taawuusna waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi laa ba'sa bihi wax dhibaataa male fi taطawuc salaadda sunnadaa dhexdeeda hadduu qofka wax cabo laa ba'sa bihi buu yidhi taawuus baa dhahaya alimaam ibnu mundir raximah ullah asoo arrinta taطawuca daba jooga markuu sheegay aharkii ibnu zubayr iyo saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi laa yajuusu ashurbu fii salaati اtaطawuci wala اlfard ma bannaana in wax la cabo salaada faradka iyo midda taطawuca iyo midda faradka labadaba labaduba ma bannaana buy wuxuu yidhi walacalla man yuxka canhu dalik waxaa laga yaabaa ciddii arrinkaa laga soo xikaayooday inamaa facala dalika arrintaasi inuu sameeyey saahiyan xaaluu yahay mid saahiya wuxuu tawjiihinayaa aharkii ibnu zubayr iyo ibnu jubayr cabdullahi ibnu zubayr iyo ibnu jubayr wixii laga soo naqliyey ayuu tawjiihinayaa wuxuu waxaa laga yaabaa arrinta labadaa laga soo naqliyey inay ahayd ficil sahwi uga dhacay ma ahayn buu leeyahy wax camdi uga dhacay arrintaanina ma bannaano in loo qasdo loo bareero ma banaano xaaraam w calaa kulli marka sidaa midda hore horta waa ijmaac fi اlfariida akli iyo shurbi midna salaada kuma bannaana hadduu u qasdana salaadiisa way ku buraysaa waxaa soo hartay haddii sahwi uga dhacdo fi lfariida ama ay jahli uga dhacdo jahliga muxuu noqon karaa maalan macnaa wuxuu ka jaahil yahay inaan waxba la cuni karin waxba aan la cabbi karin salaada dhexdeeda waa ka jaahil oo waa maalan qof islaamnimadii ku cusub oo mar dhow soo islaamo oo kale we jahli buu arrintaa uga sugan yahay cid ka hadlaysana muusan maqal salaadiisa ma ku buraysaa mase kuma burayso shiiku waa kala qaado wuxuu yidhaahday hadday dheeraato curfan waa ku buraysaa xagee laga fiiriyey markii la leeyahay curfan hadday dheeraato way ku buraysaa waxaa laga fiiriyey wuxuu hadday dheeraadaan hay-atulmusalli buu qofku ka baxaya ninkan xataa haddii sahwi ay ka tahay laakiin uu iska cunayo o iska cabbaayo dadka arkaayo uma haystaan qof tukanayo inuu yahay waxyaabihii loo baahnaa qofka musalliga ah inuu la yimaadona waa ka mashquulaya oo akli iyo shurbi ayuu uga mashquulsan yahay qofkaasi marka waa qof ka baxay hay-atulmusalli halkaasay ka fiiriyeen haddii laakiin aysan badan oo maalan si sahwiya oo wax afka intuu u gashto ou liqo markuu liqo kadibna uu soo xasuusta inuu salaad ku jiray qofkaas salaaddiisa buri mayso hadday jahli ay ka tahay laakiin ay yar tahayna salaaddiisa ku buri mayso waxaa ka farcamaya mas'aladan alakl washurbu fi salaa waxyaabaa ka farcamaya waxaa ka mid a qofkan hadduu afka wax gashto waxa afka uu gashtana ay yihiin wax afka ku dhalaalaya markuu afka gashtay kadib uu salaaddii xirtay markay wixii afka ku dhalaaleenna waa sii liqay oo waa sii dejiyey culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen sokortoo kale intuusan salaada gelin ayuu sacab sokora hambaday afkuu gashtay kadibna salaaddii buu galay intuu salaaddii ku jiray hadda qoyaankii iyo candhuuftii iyo dhaleerkii bay ku dhex dhalaalaysaa sokortii kadibna qaybqaybuu u liqay asagoo salaaddii ku jira salaadiisu maxay noqonaysaa wuxuu leeyahay ibnu qudaama raximah اllah idaa taraka fii fiihi maa yaduubu idaa taraka fii fiihi maa yaduubu kasukar idaa taraka fii fiihi maa yaduubu kasukar fadaaba minhu shayء fadaaba minhu shayء fabtalaca fadaaba waa daal fadaaba minhu shayء fabtalacahu afsada صalaaته لأnnahu akla afsada صalaatahu لأnnahu akla wuxuu leeyahy ibnu qudaama raximah اllah idaa taraka fii fiihi maa yaduubu hadduu afkiisa uga dhex tago wax dhalaalaya ka sukar sida sokortoo kale fadaaba minhu shayءun oo markaa sokortii wax ka mida ay dhalaasho fabtalacahu ow liqa markaa afsada salaatahu salaaddiisu waa fasahaadinaya buu yidhi arrinkaas arrinkaa wuxuu ka fasahaadinayaa salaada sababtu waa maxay liannahu akala maxaa yeeley qofkaasi waa qof wax cunay waxaa loo ictibaarinayaa inuu salaadda dhexdeeda wax ku cunay qofkii salaadda dhexdeeda wax ku cunana xukunkiisa waa soo marna sooma waa ti ijmaaca lagu soo naqliyey inay salaadu baatilo tahay haddii laakiin afka uusan wax ku ridan dhalaalaya laakiin ilkaha ay wax ku haraan waana dhacdaa in badan ilkihii baa wax dhex gelaya baqaaya acaam ayaa ilkihii ku dhex jira markaasaa wixii baqaayaadka ahaa ee ilkaha dhex galay intuu salaaddii ku jiray ayay inta soo baxeenay candhuuftii raaceenoo waa liqay salaaddiisa ma ku fasahaadaysaa culammadu way isku khilaafeen qaara waxay leeyihiin hadduu camdan u liqo salaaddu waa ku fasahaadaysaa bay yidhahdeen laannahu fii xukmi alaakil uu noqonayaa qof wax cunuu la mid yah haddii laakiin ay ka qaalib noqoto oo waxay yidhaahdeen asagoon iska jirin mararka qaarna way dhacdaahe wixii ilkaha ku jira inta soo baxaan ay candhuufta raacaan taasi waxay yidhaahdeen waa looga qaalib noqday oo macduuruu ku noqonaya laakiin bacdu alculamaa uu ka mid yahay alimaam ibnu qudaama raximah ullah wuxuu leeyahay laa tufsiduu salaatahu salaaddiisa ma fasahaadinaysa buu yidhi arrintaas liannahu laa yumkinu alixtiraazu minhu maxaa yeele suuragal maahan buu yidhi in la iska ilaaliyo waxa ilka ku dhex jira in la iska ilaaliyo suuragal maahan buuyi gooray soo baxayaan lama yaqaan qofkuna waxaaba laga yaabaa inuusan is ogeyn waxa ilkaha uga dhex jira inuusan ogeyn waxyaabuu cunayaa sida maalan hilibuu cunay qiطca ka mid aha ilkihii dhex gasha salaaduu soo aaday waxaa laga yaabaa inuu cadaystay laakiin cadayga ay ku soo bixi weyday markuu salaadii gudo galo ayaa ilkihii wixii ku jiray soo baxeen kadibna waa liqay oo candhuuftay raaceen taasoo kale la iskama dhowri kara buu leeyay ibnu qudaama raximah ullah sidaa darteed wuxuu yidhahdaa salaadii ku fasahaadi mayso mas'alo kale waxaa waay afkii buu wax gashtay ma liqin mana soo saarina waa iskaga hayay ilaa salaadda uu ka baxay waxbuu afka gashto afkuu ku celiyey afkuu ku dhexaayey ma dejinoo ma liqin mana tufin intuu salaadda ku jiray afkuu ku haayay salaaddiisu ma ku buraysaa ku buri mayso salaadda laakiin waxay yidhahdeen culummadu waa makruuh maxaa yeele qofka waxay ka mashquulinaysaa can qiraa'ati اlqur'aan can اdikri waxay ka mashquulinaysaa can اlkhushuuci fi الsalaa salaadda inuu ku khushuuco waxay la mid tahay bay yidhaahdeen asigoo gacanta wax ku qabsada afka wuxuu ku hayo waxay la mid yihiin waxuu gacanta ku qabtay ee uu gacanta uu ku hayo min awali salaa ilaa aakhiriha gacanta kama dhigayo maalan moobeeloo wataa hadda moobeellaa dadku ku wada itixaamaynoo la wada sitaa moobeeloo wataa moobeelkii asigoo wato ilaashanaya ayuu salaaddii galay markaasuu moobeelkii gacanta ku hayay ilaa uu salaaddii ka baxaya salaadda qofkaasi moobeelka ma ka mashquulinaya laa shaka waa ka mashquulinaya waa ka mashquulinaya khushuucii waxaa laga yaabaa inuu uga mashquulo maxaa yeele haynta uu hayo waxay u waa ayadaa shuqli ah ayadaa shuqli oo ilaalin u baahan markuu rabo inuu sujuudo ama uu rukuuco waxaa celinaya wuxuu gacantii ku hayay mashquulay ku haysaa laakiin salaadda ma ku buraysaa salaadi ku buri mayso tanna waa la mid waxa afka uu ku haayo uusan liqaynin waxay la mid yihiin wuxuu gacanta ku hayo sida midda gacanta salaadday uga mashquulinayso ayaa midda afkana salaadda uga mashquulinaysa waxay yidhaha marka culimmadu waa makruuh laakiin salaadda ku buri mayso ama akliga iyo cunitaan ama cabitaan camdi oo bareera salaaddu way ku buraysaa salaaddu ha noqoto mid sunno ah ama ha ahaato mid fardi oo waajiba sida saxiixa qaala watabطulu way buraysaa biziyaadati ruknin ficliyin watabطulu ay watabطulu salaa salaaddu way buraysaa biziyaadati ruknin rukni kordhintiisa awgeed ayay ku buraysaa rukni in la ziyaadiyo dartii bay ku buraysaa ruknigaasoo ficliyin ficil ah rugni ficliya in la kordhiyo ayay ku buraysaa ka rukuucin ma camdan sida rukuuc dheeraadah oo camdan si bareera uula yimaado laa sahwan sahwi ahaan maya yacnii in la ziyaadiyo rugni ficliya haddii camdi ay tahay iyo bareer salaaddu way ku buraysaa laa sahwan sahwi mayagu laa biqowliyin ku buri mayso qowl la soo ziyaadiyey camdan si bareera loo soo ziyaadiyey ku buri mayso ka takraari alfaatixati sida faatixa la soo celceliyo aw itashahudi ama tashahud la soo celceliyo aw qiraa'atihimaa ama in la akhriyo labadooda fii hayri maxallihimaa meeshooda meelaan ahayn in lagu akhriyo salaadda kaaga buri mayso arkaanta la soo ziyaadinayo sheikhu laba u qeybiyey inuu yahay rugnigu mid qowliya ama inuu yahay mid ficliya waxa qofka uu soo ziyaadiyo uu soo kordhiya hadduu yahay mid ficliya salaaddu way ku buraysaa hadduu camdan yahay ayay salaadda ku buraysaa laa sahwan sahwi maya wey sahwi ku buri mayso arrintaana waa waadixo waa caddahay waxaa dhici karta qofka si sahwiya inuu rugni usoo kordhiyo oo aan rugni ahayn inuu soo ziyaadiyo ayaa dhici karta sida qofka sahwiga ku dhacaya oo waxyaabo u soo ziyaadinaya masalan rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa dhacday mar mararka ka mid ah inuu ziyaadiyey ragco shanaad salaaddii rubaaciyada ahayd ayuu ragco shanaad ku daray ragcada shanaad maxaa ku jira rugni miya mase arkaana ku jirta arkaan ziyaadaha ku jirta oo dhowra oo qiyaamkii uu ka mid yahay rukuucdii alrafcu min alrukuuc sujuudda uu sujuudayo rugni yani arkaan badan oo dhayriya waay laakiin arkaantaa ziyaadada maxay ku timid sahwan bay ku timid camdan kuma imaan maxaa kaaga filan markaa haddii taasi ay dhacdo si sahwi u dhacdo sujuudu sahwiyaa lagu kabaa oo sheikh waa keeni doonaa arrimaha sujuudu sahwi meel gooni uga hadli doona sujuud sahwiyaa lagu kabaa hadduu sahwi yahay laakiin hadduu si bareer usoo kordhiyo salaadiisu baaila waay matalan duhurkii afar ragca ah ayuu wuxuu yidhaahday khayr dheeraadaan doonayaa ragco shanaadaan ku daraya afartii ragco mid shanaad iskaga daray ama halkii ragco hal rukuuc bay leedahay ee wuxuu yidhi laba rukuucaan ka dhigaya salaaddiisu maxay noqonaysaa salaaddiisu baaila waay camdan hadduu u sameeyo salaaddu way ku buraysaa laakiin hadduu ruknigu yahay mid qawliya laa biqawliyin camdan buu yidhi ay laa biziyaadati qawliyin ku buri maysa salaada qowl la soo ziyaadiyo camdan si bareera loo soo ziyaadiyo ka takraari alfaatixa sida faatixada soo celcelinteedaoo kale xataa hadduu u bareero salaadu ku buri mayso laakiin hadduu u bareero qofkaasi wuxuu noqonayaa qof la yimid waxaan mashruuc ahayn waa qof khilaafay salaaddii nebiga sal alla ly slam qof wax ku khilaafay wa maxaa yeele rasuulka calayh salat slam wuxuu sharciyeeyey in faatixada la akhriyo laakiin in la soo celceliyo bidcay noqonaysaa arrin mashruuca ma aha laakiin salaadda ma ku buraysaa way hadda waxa laga hadlayo salaadii ku buri mayso hadduu xataa camdan u soo celceliyo laba jeer hadduu faatixada akhriyo salaadda uga buri mayso aw itashahud ama tashahudka hadduu soo celceliyo laba jeer ou tashahudkii la yimaado aw qiraa'atihimaa fii hayri maxallihimaa ama hadduu soo ziyaadiyo in labadooda la akhriyo fii hayri maxallihimaa maxalkoodii meelaan ahaynna lagu akhriyo tan midda hore waa ka duwan tahay awal waxay ahayd faatixadii oo makaankeedii la akhrinayo in la ziyaadiyo oo laba jeer ama saddex jeer la akhriyo oo lagu celceliyo laakiin middaan dambe waxaa waaye tashahudkii faatixadii meeshooda meelaan ahayn in la akhriyo maala asagoo rukuucsan inuu akhriyo ataxiyaatu lilah rukuucdii dhexdeeda waa fii ayri maaliha fii hayri maxalliha way soo ma meesheedii meelaan ahayn way laakiin salaaddu uga buri mayso ficilkaasi uu la yimid waa mukhaalafa laakiin salaadda uga buri mayso hadduu faatixada akhriyo fi rukuuc xukunkeedu waa maxay xaaraam waay laakiin waxaa hadda laga hadlaya salaadda ma ku buraysaa salaada ku buri maysa laakiin ficilkaasi xaaraam waa innii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajidan waxaa layga reeba yuri nabiga alay slat slam inaan qur'aanka akhriyo anigoo rukuucsan iyo anigoo sujuudsan labadaba wa tabtulu salaadu way buraysaa buu yidhi biziyaadati ficlin ficil soo kordhintiisa walow sahwan walow ficilkaasi sahwiba ha noqdee min hayri jinsi salaati oo aan salaada jinsigeeda ka mid ahayn kii hore ay kan ma kala duwan yihiin midka horeu ku lahaa rugni ficliya haddii lasoo ziyaadiyo salaadda way buraysaa laa sahwan buu ku yidhi kaas camdan bay ku buraysaa laa sahwan kanna wuxuu leeyahay xataa sahwi waa ku buraysaa labadu ma kala duwan yihiin labadu waa kala duwan yihiin isku mid maaha sababtoo a midkan dambe asaa kuu sii qaydo oo wuxuu ku yidhi min hayri jinsi salaa waa ficil dheeriya salaadana gebi ahaanba aan ka tirsanayn tii hore waxay ahayd rugni lasoo ziyaadiyey rukuuc salaaday ka tirsan taha sooma salaaday ka tirsan taha kan laakiin salaadba kama tirsana wuxuu soo ziyaadiyey ficil salaadiiba dheeraadka ah wa tabtulu salaadu way buraysaa biziyaadati ficlin ficil ziyaadadiisa dartii bay ku buraysaa walow sahwan walow sahwi ahaanba ha u ziyaadiye min hayri jinsi salaati oo jinsiga salaada aan ka mid ahayn in kaura hadduu ficilkaasi bato salaaddu way ku buraysaa ficilkaasi in kaura haddii uu bato mutawaaliyan xaaluu yahay mid xiriira ka alaai khaطawaatin sida saddex tilaabo ow darabaatin ama saddex garaacyo oo mutawaaliyaatin xiriira laa buri mayso salaada in qalla hadduu yaraado ka khadwatayni sida laba tilaaboo kale aw kahura ama uu bato watafaraqa laakiin uu kala tago baxayثu yucaddu haani meel lagu tirinayo midka labaad munqaطican inuu yahay mid ka go'an can ilawali kan hore fain faxusha dhaqdhaqaaqaasu ama ficilkaasu hadduu noqdo mid faaxishahoo liita ka wasbatin sida bootin oo kale baطalat salaaddu way buraysaa buui sheikhu halka hadda wuxuu ga hadlayaa afcaal ziyaado ku ah salaada jinsigii salaadana aan ka mid ahayn waxaa la rabaa warka ah jinsiga salaada kama mid aha inaad si fiican u fahamtaan afcaal waxaa jirta jinsu salaad ka mida laakiin loosoo loo soo ziyaadiyo sahwan kuwaasi maxaa lagu kabayaa sujuudu tilaawa lagu kabaya sujuudu sahwiyaa lagu kabaya haddii laakiin uu ziyaadiyo afcaal aan ka mid ahayn salaadii jinsigeedi afcaashaasina ay bataan mutawaaliyaadna ay noqdaan laba shardi oo isla socoto waay waa badan tahay kow haddana way xidhiirtaa waa isdabajoog tusaalooyin uu kuu keeno wuxuu ku yidhi sida saddex tilaabo ama saddex garaacid saddex meeloo saddex jeeroo meel garaacaya salaadda asoo ku jira salaaddu waa ku buraysaa buuri ficilka noocaasa salaaddu way ku buraysaa salaaddu buri maysa buu yidhi hadduu yaraado alxarakaatu fi salaa hadda ka horna waa soo marnay culammadu qaybo kala duwanay u qaybiyaan mararka qaara xarakaat fi salaa waxay noqonaysaa waajib marayba waajib tahay inaad dhaqaaq samayso waxaa ka mid a maalan mas'alo xala aan soo marnay adoo salaadda ku jira haddaad aragta nin indhoolaa oo god ku dhacaya ama ku dhacaya ceel ku dhacaya si kalena aadan uga celi karin ilaa inaad soo qabato mooyaane hadduu hadda aadkaaga fog yahay oo ay tahay meel masaafahood u soconaysid taasi waa hay-atulmusalli waad uga baxaysaa laakiin ka soo qaad wuxuu kuu jiraa saddex tilaabadii hadda la sheegay ama afar tilaabo kuu jiraa oo haddaad dhaqaaqdo waa qaban kartaa adigoo tukanaya inaad qofkaasi qabato horta xukunkeedu waa max waa waajib ma ka mid tahay xarakadaasi min jinsi salaa kama mid ah waa ka baxsan tahay inaad u dhaqaaqdo waa waajib maadaama ay waajib tahay salaadaada adoo ku jira ayaad u dhaqaaqi kartaa haddaysan meel meelkaa aad kaaga fogaysan ahayn laba tilaaba ama saddex tilaabaad qaadaysaa qofkana waa qabanaysaa haddaad dib u soo celiso salaadaadaad sii wana sii wadanaysaa haddii marka khadawaadkaasi noocan oo kale ay tahay oo ay waajib tahay qofka inuu la yimaado salaadda uga buri mayso mararka qaar khadawaadku waxay noqonayaan ama xarakaatku limaslaxati salaa salaaddii maslaxada jinsiga salaadda kama tirsana laakiin maslaxada salaaddaa keenaysa sida nebigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam markii sutradiisay asiga inta u dhaxaysa waxartii ama ridii ay damacda inay marto nebigu waa soo dhaqaaqay soo maa alayh isalaatu wasalaam suu ka celiyey intuu usoo dhaqaaqa xaggeeda uu ka celiyey xarakaadaa ku jira dhaqdhaqaaqaa ku jira dhaqdhaqaaqu hadduu yahay marka haba batee mid maslaxada salaadda ay keensanayso oo laazima oo waajiba salaadda qofka waxba u dhibi mayso dhaqdhaqaaqu hadduu yahay midaan badnayn markaas waa markuu badan yahay hadduu yahay midaan badnayn asigana waa jaa-is hadday xaaje iyo dani keento xaaje iyo dan hadday keento dhaqdhaqaaquna uusan ahayn mid badan mid badan ma aha laakiin xaajana way keentay ama waa badan yahay xiriir ma aha xaajana way keentay waa badan yahay laakiin xiriir ma aha sida dhaqdhaqaaqa uu nebigu samaynayey sala allahu calayh wasalam markuu ximbaarsanaa gabadhii oo awowaha u ahaa umaama nebiga calayh isalaatu wasalaam marna waa qaadayey marna waa dhigayey markuu sujuudda ka soo kaco uu rabo inuu soo istaago xamalaha waa soo ximbaaraya waa soo qaadaya xamligaasi muxuu keenayaa inuu soo qaado xaraka iyo dhaqdhaqaaqay keenaysaa laakiin markuu soo qaado istaago dhaqdhaqaaqaasi waa hakanaya markuu rukuucayo ama uu sujuudayo haddana waa dhigaya markuu dhigayo dhigiduna waa dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqaasi xidhiir miya mase waa midaan xidhiirin waay waa mid aan xidhiirin xaajana ay keentay kaasoo kale waa jaa'izo waa bannaan yahay dhaqdhaqaaqa haddaan wax xaajaahoo keenaya aysan jirin mutawaaliyaadna uu yahuu xidhiir yahay kaiirna uu yahuu fara badan yahay salaadda waa burinaya fiiri marka inta arrimoodoo la isku daray waa dhaqdhaqaaq badan waa dhaqdhaqaaq badan haddana xidhiira maslaxo iyo xaaje iyo dan keenaysana aysan jirin saddex arrimood soo maaha saddexdaas arrimood dhaqdhaqaaqu hadduu kulansado salaaddu maxay noqonaysaa salaaddaasu baatilay noqonaysaa dhaqdhaqaaqu hadduusan badnayn xaaje keenaysana aysan jirin waa makruuh waa mid laga fiican yahay xidhiir ma ahan ama ma badna ama xidhiir ma ahanoo hal mar uu dhaqaaqayaa haddana cabbaar kadib u hal mar dhaqaaqaya ama dhaqdhaqaaqa uu samaynaya iyadoo wax xaajaho keensanaya aysan jirin kaasi makruuh waay sida maala inuu maryihiisa ku mashquulo ama cimaamadiisii wax la mida uu ku mashquulo hadday xiriir noqdaan ay bataan ou asiga isku mashquulsan yahay hadda salaadaaba ka buraysa laakiin hadduusan badnayn xiriirna uusan ahayn xaajana aysan keenin waa wax laga fiican yaho makruuha marka xarakaadka qaybooyinkaasa loo kala qaybinayaa shiikhu asiga raximahullah sida u qaybiyey markaan usoo noqonno wuxuu leeyahay ficil walba oo zaa'ida ama sahwi ha keeno ama camdi ha loo sameeye salaada jinsigeedana aan ka mid ahayn hadduu bato xiriirna uu noqdo in kaura mutawaaliyan laba arrinaa ku dhex jirta meeshaan hadduu badan yahay xiriirna uu yahay kadibna waa kuu tusaaleeyey hadduu sidaa noqdo salaaddu waa burinayaa buug dhowr arrimoodaa ku kulantay waa ficil dheeriya waa zaa'id salaadda jinsigeeda kama mid ahan waa badan yahay waa xiriira meeqo arrimood waaye afar arrimood afartaas hadday ku kulmaan salaaddu way buraysaa waxaa ku baxaya hadduu ficilkaani uu zaa'id yahay dheer yahay jinsiga salaada uusan ka mid ahayn laakiin ma badano waa yaryahay hadduu yaryahay mayuu yidhi shuuqu soo maa laa inqallabuu ku yacni salaada ma burinayo hadduu yaryahay sida laba tilaabay wax lamid oo ku tusaale ama hadduu bato laakiin uu kala tagsan yahay waa la helay badnaantii laakiin maxaa meesha ka baxay mutawaaliyan ma ahee waa mutafariqoo waa kala tagsan yahay kala tagsanaantaasi daabidkeedu waa maxa bixayu yucaddu haani munqaican can اlأwal waxaa lagu tirinayaa midka labaad inuu ka go'an yahay midka hore dadka arkaya waxay ar dareemayaan ama ay arkayaan inay kala go'an yihiin kii hore iyo kii dambe markaasaa mutafariq la dhihi kara hadduu sidaa yahay asigana salaadda ku buri mayso inta marka aysan salaadda ku buraynin waa meeqo kow hadduu yar yahay salaadda ku buri mayso sida sheikhu noogu tiriyaan u tirinaynaa hadduu yar yahay salaadda ku buri mayso hadduu badan yahay ou kala tagsan yahana salaadda ku buri mayso labadaa xaaladoodba salaadda ku buri mayso fa in faxusha waa qayb kale ficilkaasu hadduu noqdo mid faaxisha fuxshigu waa wax la xumaysto waa wax liita macna ficilkan hadduu yahay mid haba yaraatee salaada markii lagu jiro uu yahay ficil liita asal ahaan lagama wado weligiisou liitay ma ah laakiin waxaa loola jeedaa meeshaan iyo mawdican ficil faaxishu ku yahay ficilkan hadduu yahay mid liita salaada lagu jiro markii loo fiiriyo waa kuu tusaaleeya ficilka xune ka wasbatin waayu nin bootimaysanaya asagoo salaad ku jira nin tukanaaya ma aha waa nin ciyaaraaya hadduu yidhaahdo salaadaan ku jiraana waa mustahzi bisalaa nin salaad ku jeesjeesaya waa nin tukanaya ma ah haddii marka ficilka uu yahay mid saa u liita hal marba hadduu doono ha noqdee baطalat salaadda waa buraysaa buy laakiin sooma dhici karto bootin daruura keenaysa inay dhacdo mararka qaar oo maalan qofkii hoostiisuu bahal ka arka asoo salaaddii ku jira waxaaba laga yaabaa inuusan ishanan karin hal maraa laga yaaba inuu boodo takhaatiirta waxay yidhaahdaan insaanka jirhkiisa wuxuu leeyahay difaacuu leeyahay markuu qofku wax ka noxo xibintaasi difaaca kula tashamaysa adiga wax talaa ay ku gelinaysa lama arko qofku gadaaluu ka fakiraa laakiin marka koowaad dhaqdhaqaaquu samaynayaa uusan is ogeyn ama uusan iska warqabin soomada arag qofka markuu naxo marka hore waa boodaya markuu boodo kadib ayaa waxaa laga yaabaa inuu fakiro wuxuu qaba lahaa uu ka fakiro ama uu samayn lahaa inuu ka fakiro qofkii marka asoo salaadii ku jira hoostiisa abeese ka arka ama mas ka arka waa boodaya wuxuu is leeyahy usan kugu dhufanin bootintaasi uu booday middaan miyay la mid tahay xagga xukunka salaadda miyaa uga buraysa taa daruuraa keenta laakiin nin iska bootimaysanaya asoo salaada ku jira ama halkaan inta ka booda dhahaya halkaasaan u boodaya oo halkaasaan iskaga sikanaya iyadoo waxaaja oo keenaysa la arag ninkaas salaaddiisa baaila wa fain faxusha ka wahbatin baalat buy haddii ficilku faaxish uu noqdo mid liita sida bootin oo kale qofka uu boodo baalat salaaddu way buraysaa walaa taduru dhibi maysa buu yidhi xarakaatun khafiifatun xarakaad khafiifana wax dhibi mayso ka xakin biasaabicihi sida xogid farihiisa uu wax ku xogo meelaa cuncuntay markaasuu iska xoge wa idaarati subxatin ama tusbax uu wareejiyo wy tusbax inuu soo qaataba ma ah ilaa isticmaalkiisaaba bidco ah bidcadaasu hadday keento haddana salaadda in lagu sii dhex wareejiyo ayadaaba darar kalaa waa yahay hadduu marka tusbax gacanta ku hayo laakiin uu wareejiyo asoo salaaddii ku jira ayadana wuxuu leeyahay salaadda dhibi mayso laakiin wareejintaasu hadday badato waa laga yaabaa inay dhibto qofka hay-atulmusalli uu ka baxo walaa sukuutun طawiilun aamusid dheerna ayadana salaadda waxba dhibi mayso haddii waxyaabihii arkaanta ahaa ee la rabay inuu akhriyo uu la yimaado waxu dhibi mayso wa ishaaratun mufhimatun ishaaro wax fahamsiinaysa min akhrasa oo mid akhrasa xaggiisa ka ahaatay ayaduna salaadda burin mayso hadduu qofka ishaaro sameeyo akhrasku waa midkaan hadli karin waa qof aan hadli karin waxbuu ishaaray ishaaradaasi waa mufhima mufhima maxaa loola jeedaa yacnii waxbay dadka fahamsiinaysaa ishaaradaasi salaad wax u dhibi mayso ishaaradaas ama akhras ha ka ahaato ama hayr alakhrase salaad wax u dhibi mayso rasuulka sala allahu calayh wasalam markay saxaabadu u yimaadeen asagoo tukanaya oo fadhi ku tukanaya waa jiranaa nebigu calayh isalaatu wasalaam saxaabadii gadaashiisa ay ku xirteen salaadda ayagoo taagtaagan fa ashaara ilayhim an ijlisuu salaadda asagoo ku jiro wuxuu ishaaray fariista fa ashaara ilayhim an ijlisuu waxaa kaloo ishaarada ka mid ah markuu qofi damco inuu hortaada maro gacanta aad u taagaysid ishaaradeedu waa maxay ishaaro soo maha ishaaradaasi maxay fahamsiinaysaa qofka soo socda iga hako iga joog waay meeshaan ma ogoli waayo inaa martay dib u hako waa ishaara mufhima ishaaro wax fahamsiinaysa waay waxyaabahaasi wuxuu leeyahy salaadda wax u dhibi maayaan intaas sheikhu wuxuu uga baxay mufsidaat الsalaa waxyaabaha salaadda fasaadinaya wixii intaa ka dambeeya wuxuu gelayaa makruuhaadkia wallahu aclam wsala اllahu calى nabiyina mxamed wعalى aalihi وaصaxbihi ajmaciin